haatana waxaad ku soo dhowaataan caweyska washington waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogta aanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington toddobaadkana barnaamijkeenna caweyska qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qarankiisi waxa uu sheegay in ninkii sanadka lagu xukumay ee gaariga xaday xaqa u yimi waa nin geeridiisa ka been abuuray oo qalad yar oo uu sameeyey lagu ogaaday amaba ku khashafmay waxaa kaloo aad maqli doontaan oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaan dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawanayunala caweyn doona mar kale fanaanka qamar suugaani
badanaa markay hees in lays hees inuu abwaankuii soo xulay u badan tahay laakiin waxaa laga yaabaa mararka qaar sheekaanu ka sheekaysanay inay ka samaysanto ama uu ka curiyo barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal guud ahaanba dunida waxaa maalin kasta ka dhaca faldambiyeedyo kala duwan oo ay dadgaystaan kuwaasoo qaarkooda gacanta lagu dhigo dadka ku eedaysan falkaasi halka kuwo kalena ay u suurto gashay inay ka fakadaan goobta marka ay dembiga geystaan waxaana inta badan sida caadada ah kuwooda gacanta lagu dhigo amaba la qabto lala tiigsadaa sharciga si loogu ciqaabo dembigii ay galeen iyagoo dadkaasina dhinacooga la yimaada islamarkaana sameeya tab iyo xeelad kastoo ay kaga badbaadi karaan ciqaabtaasi iyagoo adeegsada wixii farsamooyin ah ee suurtageli kara kuwaas oo qaarkooda xilliyadaasi ay u hirgalaan halka kuwo kalena ay fashilmaan islamarkaana lagu fahmo haddaba caawana waxaan idii hayaa sheeko kuwaasi aynu soo tibaaxnay la mid a taasi oo ku saabsan nin isagoo nool geeridiisa ka been abuuray si uu maxkamad u taallay oo lagu saari lahaa dembi uu geystay uga badbaado hase yeeshee qorshahaas oo isku dayey farsamo xumo yar oo uu sameeyey daraaddeeda lagu ogaaday islamarkaana uu ku fashilmay bal haddaba aan soo dhoweeyey cabdixaafid cawil ismaaciil oo inoo haya ninkaasi dembiga markii hore loo haystay iyo weliba sida uu ku fashilmay cabdixakiilo sheekadan waxaa ka dhacday magaalada new york ee dalkan maraykanka
markaasay u dhacday bal haddiinu dadweynaha faahfaahino kiiskaneeto waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo reer new york ayaa wuxuu xaday cabdixakiin oo gaariga loo yaqaano lexuska oo dad badan imika waa yaqaanaan oo gaari qaali ah kadibna maxkamadda ayaa la taagay xukunkiis baa la eegay tuugadii iyo xatooyadii inuu gaari xadaa lagu helay sanad ayaana markaa xarig ah ayaa lagu xukumay waa gartay marka xarigii ma qaatay mise waxbaa isbedelay ma qaadan wax badanna waa isbedeleen cabdixakiin waxa kaleoo yacnihii la yaab leh dadku yacnihii si ay dee uga baxsadaan xadhigga iyo markay wax dhacaan dee si ay isde isu muujiyaanaana wixii dhicin iyo sidii qofka dembiga uga baxo dadku waxyaabo badan oo mararka qaarkood maskaxda biniaadamka ka weynaada ayay la yimaadaan oo maca dee dadka maqlo oo dhami ay dee ay aada ula yaabaan marka kiiskii ninkii ma gelin jeelkii laakiin waxaa qaranka u doodayay uu ku dooday sheeko aan cidba ka filaynin meesha ka filayn qarankiisi waxa uu sheegay in ninkii sanadka lagu xukumay ee gaariga xaday xaqa u yimi oo ay tiisii noqotay dabcan dhulkanka reer galbeedka adee qofka shahaadooyin baa la siiyaa dee dhimashada la yidhahdo death certificate ama ta dhalashada iyo ta dhimashadaba kadibna waynu maxkamadii qaranka geeyaa war shahaadadii ama caddayntii caddaynaysa inuu ninkaasi dhintay laakiin si warqadan qareenka loogu keenay ninkii dhimay waxa u keentay gabadh ninkan dhalinyarada ah ay isu doonanaayeen oo ay doonayeen inay dee isguursadaan oo qisada lafteeda dee dhici kartaba inay wax ka soo dhistay ayaa qareenka u keentay oo tira ninkii waa xisaabtay dee maxaa la xukumi nin socday warqadii dee caddaynaysa inuu dhintayna waa tan kulle qiyaastii marka warqadiina la keenay qareenkiina keenay dee maxkamaddu inay hore uga socotuun bay ahayd say wax isku bedeleen see lagu ogaaday inay warqadiina qala tahay qareenkiiyo foliyo isna kiiskaasina waa kaa dhacay ayaa maxkamaddii tegey warqadiina miiska saaroodee qaadigii iyo haddii ebaidmayo dee qoladii xeer ilaalinteeda dacwada ogayaasha iyo u dhiibay cabdixakiimna markii laakiin warqadii loo fiirsaday qoraalka warqada ku qoran ayaa la arkay oo khalad ku jiro qaabka qoraalka ama spelinka la yidhaahdo oo khalad ku jiraa la arkay deetana shaki ayaa markiiba halkaa ka abuurmay bal hadda warqadan hadda ku noqdo oo ha la soo caddeeyo ayaa arrintii gaadhay de waxaa soo baxday in warqadan ay tahay warqad aan jirin oo aan run ahayn ninkina aanu dhiman oo uu nool yahay
ninkiinuu adduunka ku berisanaya iska nool yahay si fiican dibna loo raadiyo waan gartay marka cabdixafide ninkani hal dembi buu marka hore ku eedaysnaa oo ahayd inuu xatooyo sameeye waxaday de kolle qiyaasta hadda dembigii waa ku kordhaya mar hadda hawl kale la sameeyey dembigii waa ku kordhaya cabdixakiimow kiisaskii baa sii kordhaya waxyaaba badan oo dadka inta badan aan dadkeenu ka fakerin ayaa laga fakeraa dembi baa laga yaabaa deegaanadeena iyo dhulka soomaalida mid ka ah inuu laba iyo saddex dadkan ku noqdo marka waxa ninkii waxaa lagu hayay iminka dembiga kusoo kordhay waxa weeyaan been inuu sheegay waxa weeyaan forgery waxaa la yidhahdo inuu sheegay oo dee warqad sharci oo ka soo baxday dawladda oo tuuga ah inuu de meeshii la yimi marka kiisaska waa sii kordhayaan marka sanad bay markii hore ahayde laakiin ugu yaraan afar sano oo kale inuu gudaha galo ayay u badanta cabdixakiino waan gartay aynu nimaadna ninka qareenka ah de waa nin sharaf le koley oo wadankii ka shaqaynaya oo dadkii aaminayaan oo dukumentiya loo dhiibay oo geynaya ninka warqada qaaday ee geeya waa isaga isagii muxuu yidhi muxuu ka sameeyey si wax dheh khalkhal baa lasoo laftiisi la soo kolo cabdixakiino dee nin qareenaha oo sumcad lahoo dadkii u doodaya markii warqad isaga laftiisii dee fake ama runa loo dhiibay isaga qaatay de isaga laftiisa waxaa ku noqotay masiibo iyo naxdin marka wuxuu yidhi anu ninkan kiiskiisa dubna u eegi maayo dubna uga shaqayn maayo dadkana waa ay isticmaaleen anna waa ay khaldeen nabadgelyaha albaabku ka booday iyo imika markaa ninka hawshiisa gacanta ku haya mardu qareenkana meesha ka baxay qareenada dawladda u shaqeeya ee iyagu dawladdu mushaharka siiso oo inta badan dee dadka doonaya inay istifaacan aanay qabsan qofku inta badan isaga qareenka qabsada lakin marka qofka qareen loo waayayo dadka qaxoontiga aheed ee aan markaa lacag haynayo qofka aan adduun haynayo waxaa jira qareena ay dawladdu mushaharka siiso lacag yar ku shaqeeya dadkaa caawiya dabcan qareeno fiican waa ku jiraan laakiin dee nin aad adigu mushahar siinayso oo aad ka shaqaysiinayso iyo nin dawladi ku shaqalaysiiyo waa kala duwan yihin ka warqada ku qaadaya ka kale kala duwan yihin waa kala duwan yihiin marka dee ninkaas iyo ninkii dhalinyarada ahaa reer reer new york city iyo maxkamadii ayaa isfuran waxaana u badantay afar sannadood in uu ninkaasi galo weliba in la baaro yaa ka dambeeya warqadan yartii ay isku mehersanaayeen lafteeda inaa kiiska soo geli allahu aclam ciddii soo samaysay cidda ka qayb qaadatay aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagayay bal inta aynaan dhegaystayaal u gudbin xubinta hal abuurkaiyo heesaaga marka hore ayn ku wada nasanno heestan ay codkeeda inagu soo gaadhsiinayso fanaanadii khadra daahir cige
Wa qasari qaadi karaa qaymadayda iyo biradaan
haatanna waa xubintii aal abuurka iyo heesaaga waxaanaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysi waryahayaga sagal mustafa xasan nuur ay la yeelatay fanaanka qamar sugaani waraysigaasoo dhegaystayaal uu fanaanku kaga warramayey waayihiisa fanka ayaynu kasii aanbaqaadi doonnaa halkii uu toddobaadkii hore inoo taagnaa dhowr waraysiyo horena uu ku sheegay waxaan fan ahaan jecelahay cumar dhuule inkastoon dee fankii hore o dhan wada jecelahay laakiin fanaaniinta waxaan ugu jeclaa cumar dhuule wajacaylabuudiya midkani la aruure la adikaysan waaye asagayga reebe waa aadi darada oo xalay anbinaya heestaasaa kamid ahayd adduunka joogaya salaam heestaasi cumar dhuule ayaan jecelahay inaan dhagaystayaal idinku nasiyo marka laysku soo noqdo wanaagsan
wajacaylabuudiya midka ilaa aruure la itaaldafiye asagayga reebe wajacaylabuudiya midka ilaa aruure la itaaldafiye asagayga reebe waa aadi darada waxlay andinaya waa aadi darada waxlay andinaya an adduunka jooge ha igeynin aakhiro an adduunka jooge ha igeynin aakhiro adooniga adkaysan ayaan layaftuubin adooniga adkaysan ayaan layaftuubin afadiyan ku qabay ha ii ubatayinine ha isoodhanininankii wukuu imtaraaye afadiyan ku qabay iubatayno ha isoodhaninanki wuku ildaraaye afliibaxiinaan galay adba waad ogsoonte asli baa xiinaan galay adba waad og suubteen abrisan wax dhayniyo ha isiina beese aan adduunka joogeen ha igeynin aakhiro hay ahaanina cabeen hay ahaanina cabeen adooniga cadkaysan ayaa la aftu
wahagaag een qamar heesahaagu waxa ay u badan yihiin oo dadka mucjiso ku noqotay een meelo aan hore looga heesin sida cirka dhulka badaha buuraha een heesahaasi maadigaa doorta mise gaaraad u jeceshahay een mise abwaaniinta unbaa kula soo jeclaata badanaa een, markay eh, hees in lays- hees inuu abwaanku iisoo xulay u badan tahay laakiin waxaa laga yaabaa mararka qaar sheekaan uu ka sheekaysana inay ka eh, samaysanto ama uu ka curiyo Eh, mararka qaarna eh, si abwaanku uu hees iigu sameeyo ama aan u godlo uu ereyo fiican iigu sameeyo aniga awa- een, mala awaala een erayo ama hadallo aan yacni markaa isleeyahay way godlayaan oo wuxuu ku samaynayaa ereyo wanaagsan Eh, sometimes waxaa dhacda in aan khiyaal sameeyo si uu isagu u godlado ereyo uga sameeyo mararka qaar wahagaag een fanka waktigani een maxaad ku qiimeyn lahayd Een, fanka waktigan eh, waxaan odhan karaa waktigiisu buu marayaa Een, dee jiil walba wuxuu eh, soo mara jiil yacni fankooda fahmaya marka waxaan odhan karaa waa, waa fan waktigiisii ku jira wahagaag een aada baad u mahadsan tahay caanimadu maxay leedahay faa-iido ama khasaare ayaad odhan kartaa caanimadu een, horta waxay leedahay faa'iido in horta dadka lagaa dhex garto ee, lagugu ixtiraamo ee, waxaad caanka ku tahay amaad hibada u leedahay lagugu bartay Ee, sidoo kalena wax badan ay kuu furfurmaan oo aad meel kasta oo tagtay in- yacni lagugu soo dhaweynayo ee, bulshadaad ee, fanka ugu jirteed u heesaysa ay noqdaan bulsho ku wada jecel oo ku ixtiraamaysa Ee, sidoo kalena ee, dhibaatadeeda dhan kale ay ka wada tahay oo caanimadu waxa weeye waa mid aan sahlaynin inaad meel kasta marto Ee, waa mid waxaa laga yaabaa shalay tole markii aanad caanka ahayn inaad ee, sidaad doonta u noolay ee, meeshaad doonta maraysay laakiin markaad caan noqoto waxay noqonaysaa xaaladaaba xaalad een, adigiyo shanta qoleed degan tahay oo qura aad isku soo aad isku soo koobaysaan oon een, ciyaartii hore een, maxay ahayday magaaladii aada s- dee friiga ku maraysay aad mar walba joogtay waxyaabo badan bayse soo xidhxidhaya maasha allah een waxaan jecelahay mid ka mida een heesaha aynu ku nasanayno inaad markani adigu inoo soo xesho heestaad inoo soo xuli lahayd waxaan inoo soo xili doonaa heesta la yidhaahdo badankaaga dhigi lahaa haddaan kala biyo macaan waa hagaag heestaasi aynu dhegaystayaal ku nasanaynaa isku soo noqdo wanaagsan
badankaaga dhigi lahaa haddan kaara biyo macaan waxaan kaaga toli bilado macdanta buuraha ku quban badankaaga dhigi lahaa haddan kaara biyo macaan waxaan kaaga toli bilado macdanta buuraha ku quban u bahaday haddaad tidhaa naftaan kuu bixin lahaa budiya lamadayda wiil ayaan kugu baanaa u bahaday haddaad tidhaa naftaan kuu bixin lahaa budiya labadayda wiil ayaan kugu baanaa kugu baanaa inaad degta beerka iyo waguma waa meel sokee wasbaankaasin lahaa qalbiga basharkoogu jecel inaad tagta beerka iyo boguba waa meel sookee wasbaankaasin lahaa qalbiga basharkoogu dhegaystayaal qayb kaloo waraysigan ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska washington ee soo socda tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan bal sidaa iyo nabadgelyo
iyan anigo badkaba bukanaad iigo ildaran miyaan kaaba dhanla saman ku baxnaaniye iyan anigo badkaba bukanaad iigo ildaran miyaan kaaba dhanla saman ku baxnaaniye haddii wadnahayga biliye bogsiima lagaaga dhigo miyaa la bakaylilahaa somaan kuu soo baxseen haddii wadnahayga bidiye bogsiima lagaaga dhigo miyaa la bakaylilahaa somaan kuu soo baxseen somaan kuu soo baxseen inaad tagta beenka iyo uguba waa meel sokee wasbaankaasiin lahaa qalbiga basharkoogu jecel inaad degto beerka iyo